agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland axmed faarax cali aweys ayaa dhagax dhigay dayactir iyo dhismayaal lagu soo kordhiyey lix iskuul oo ku yaala degmada kismaayo munaasabadda dhagaxdhigga ah ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyadoo sida uu agaasimuhu sheegay ay qeyb ka yihiin qorshayaasha ay wasaaradda waxbarashadu ku horumarinayso waxbarashada jubbaland taasoo fursad u ah caruur badan oo aan helin fursad waxbarasho una baahan inay helaan adeeg waxbarasho oo bilaasha axmed faarax cali aweys agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland oo munaasabadda dhagaxdhigga ka hadlay ayaa waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay inay caruurtooda keenaan goobaha waxbarashada islamarkaana loo siman yahay waxaan dhex joognaa maanta dugsiga hoose dhexe sare ee ganaane waxaan dhagax dhignay maanta iskuullo lagu daraayo fasallo iyo kuwo la dayactirayo oo ku yaalla degmada kismaayo ayna ka mid yihiin dugsiga new wamo wamo stadium exmarino ganaane farjanno intaasoo iskuul ayaa maanta insha allahu aan dhagax dhignay oo isugu jira dayactir iyo dhisme lagu daraayo intaba arrintaas iyada ah waxaa naga caawiyey mashruuca g b e ee gadaasheenna ku xusan waxaana fulinaya oo nala fulinaya wasaaradda kala shaqaynaya hay-adda sef jildareen marka waxaan rajaynaynaa oo loo dhisay iskuulladan iyo fasalladan dheeraadka ah inay ka faa'iidaystaan ardayda soomaaliyeed ee bannaanka joogta ee aan weli waxbarashada gaaray waxbarashadana imaan sidaa awgeed cid kasta oo danaynaysa oo ay ugu horreeyaan waalidku iyo bulshaduba waxaan ku boorinaynaa oo u sheegaynaa inay heli doonaan waxbarasho lacag la-aan ah oo taya leh sidaa awgeed caruurta guryaha joogta oo cid kasta leh oo maaragtay ama curyaar ha noqdo ama miskiin ha noqdo ama mid taajir ha noqdo intaba waxaa laga doonayaa inay yimaadaan iskuullada kuna soo biiraan sanaduseedkan cusub ee waxaa loogu talagalay iskuulladan ardada bannaanka jooga oo fasalada loogu daray ardada bannaanka joogta oo aan waxba baran inay yimaadaan halkaas oo ay ka heli doonaan waxbarasho lacag la-aan ah oo islamarkaasna taya leh sababtoo iskuulladii waa la dhisay waa la dayac tiray macallimiintii waa la keenay agabkii looga baahnaayo adeegii looga baahnaayo o dhan asaasiga ahaa way yaalaan iskuullada sidaa awgeed kuwa kismaayo iyo kuwa jubbaland oo dhan meel kastaa laga dhisayaa laga soo bilaaba doolow ilaa iyo kayumbooni inta u dhaxaysa iskuullo ayaa laga dhisayaa fasallo cusub ayaa iskuullada lagu darayaa kuwa cusubna waa la dhisayaa sidaa awgeed ma la rabo inay iska bannaanaadaan lama rabo inay bahlagaleen noqdaan waxaa loo baahan yahay inay dadgaleen noqdaan oo caruurta oo bannaanka joogta oo waxba baranayn waa ku abaalinaynaa kow iyo laba iyo saddex waalidiintu inay keenaan bulshaduna inay ku baraarugaan caruurta inay waxbaraan oo iskuullada keenaan waxbarashadaas waa mid loo saman yahay qof kasta oo reer jubbalandna wuxuu xaq u leeyahay oo heli doonaa waxbarasho taya leh oo loo siman yahay meel kasta uu joogana wuu ku helayaa geed hoostas kii jooga wuu ku helayaa saasaan ballaqaadaynaa annagu haddaana wasaaradda waxbarashada anagoo ku hadlaya afka wasiirka fariintaasna gudbinaya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland waxaan kula dardaarmaynaa oo ku celcelinaynaa oo carabka ku adkaynaynaa inay ardayda bannaanka joogta ee waxbarashada gaaray ee waxba baran ay keenaan iskuullada iskuulka kuugu dhowgee insha allaahu waxbarasho tayaloo lacag la-aan ayaad ka helaysaa wixii loogu talagalay oo agab ahaana waa yaallaan